بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanaa wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aadnoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo ku jirta diyaargarow dagaal oo ku aadan duulaan ay ku qaado jasiiradda taiwan sawire uu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya ciidamada biijiin oo ku tababaranaya ahdaaf loo ekeysiiyey xarumaha iyo saldhigyada muhiimka ah ee xukuumadda taybiih trump iyo erdogan oo khadka teleefonka ku wada hadlay iyo washington oo ankara ka dalbanaysa in kooxaha muqaawamada filistiin ay ku qanciso in hubka ay dhigaan ayna aqbalaan heshiis u janjeera dhanka yahuudda mid ka mid ah kabtanadii waday doomihii dhowaan ku sii jeeday marinka khaza si ay u jebiyaan go'doonka saaran oo kadib markii xabsiga uu ka soo baxay ku dhawaaqay inuu islaam ka qaatay maxaan ka ognahay saamaynta jiilka cusub ee ku soo biiraya kooxaha muqaawamada filistiin iyo sida ay dhabarka uga jebiyeen askarta yahuudda ee heesata tababarada sare qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii shan iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda shiinaha ayaa ku jirta diyaargarow dagaal si ay duulaan ugu qaado jasiiradda taiwan sawire uu qaaday dayax gacmeedka ayaa waxa ay muujinayeen ciidanka biijiin oo ku tababaranaya ahdaaf loo ekeysiiyey xarumaha muhiimka ah ee xukuumadda taybiih arrimahaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan ugu horayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa trump iyo erdogan oo qadka taleefanka ku wada hadlay iyo turkiga oo la doonaya in kooxaha muqaawamada filistiin markan uu ku qanciyo in hubka ay dhigaan gebi ahaan islamarkaana ay fuliyaan qodobada kale ee heshiiska uu soo dhoodhoobay madaxa aqalka cad ee u janjeeray dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda wargeyska turkey today iyo kuwo kale oo fara badan ayaa ka soo xiganaya shabakadda oxyos in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa turkiga rajab dayib erdogan ay qadka taleefanka ku wada hadleen iyagoona isla gorfeeyey in kooxaha muqaawamada filistiin markan lagu qanciyo in gebi ahaanba ay hubka dhigaan oo ay ka baxaan marxaladda caskariga waxay majalladdu leedahay donald trump dhowr jeer ayuu ka codsaday rajab dayib erdogan in uu ka saacido tallaabadan isagoo kumanna sheegtay waxa uuna yidhi madaxa aqalka cad wax badan ayaan kuu qabtay hadda waxaan rabaa adigana intan aad iga saacido sidoo kale majalladda oo soo xiganaysa ila diblomaasiyiin ah ayaa tibaaxday in donald trump wakhti xaadirkan erdogan uu u arka qofka ugu muhiimsan ee fulin kara tallaabadaas sidaa darteedna uu juhdiga ugu xooggan ugu bixinayo in uu kala shooro arrinkan qoraal rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada turkiga ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku wada hadleen qadka taleefanka iyagoona wada gorfeeyey xaaladda marinka khaza walow aysan soo bandhigin arrimihii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadleen oo ay ugu horreysay in kooxaha muqaawamada filistiin lagu sameeyo hubka dhigis buuxda booqashadii ugu dambeysay ee uu rajab dayab ordogan ku tegay dalka maraykanka gaar ahaan washington ayaa lagu waramayaa in isaga iyo trump ay wada gorfeeyeen arrimo badan oo muhiim ah oo isugu jira difaaca dhaqaalaha iyo amniga xilligaas ayayna falanqayaashu sheegayaan in ordogan qalinka loogu duugay arrimo fara badan oo ay ugu horreeyaan kuwa waqtixaadirkan maraykanka uu ugu manna sheeganayo maadaama trump uu ogaa in arrintan iyo kuwo kale oo ka waaweyn ay waddada ku soo jiraan waxaa xusid mudan in kooxaha muqaawamada filistiin ilaa waqti xaadirkan aysan ka jawaabin inta badan qodobadii heshiiskii ka koobnaa labaatanka qodob ee uu donald trump soo bandhigay horraantii isbuucii lasoo dhaafay oo ay qayb ka ahayd in hubka dhigis ay sameeyaan tallaabadaas oo uusan donald trump ilaa hadda ka hadlin walow benyamin netanyahu dhankiisa uu ka cadhooday waxaana la isku waafaqayaa horeyna ay u caddeeyeen kooxaha muqaawamada filistiin in aysan jirin suuragalnimo ah in hubka ay dhigaan islamarkaana maamulka khaza lagu wareejiyo ururo gaalo ah oo aanan wax cilaaqaad ah la lahayn dhulka filistiin shiinaha oo dhisaya goobo tababar oo loo ekeysiiyey kuba taiwan qaadayana tallaabooyin uu ciidankiisa ugu tababaraya sida kuba taiwan qorshe lagu tilmaamay in beijing ay ka damacsan tahay waxyaabo badan warbixin uu daabacay wargeeska sankey shibno ee ka soo baxa dalka jabaan ayaa lagu muujiyey in shiinuhu uu ballaarinayo saldhiggiisa ugu weyn ee tababarka milatariga ee ku yaalla gobolka iner mongolia halkaas oo uu ka dhisay dhismayaal si buuxa ugu eg kuwa ay isticmaasho taiwan dhismayaashan milatari ayaa la sheegay inay yihiin kuwa si sax ah ugu eg xarunta madaxtooyada taiwan maxkamadda sare wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda difaaca iyo waddooyinka magaalada caasimadda u ah jasiiradda taiwan waxaa sidoo kale la dhisay ayaa la yidhi godad ku yaalla dhulka hoostiisa oo dherarkoodu uu gaarayay ilaa laba boqol iyo siddeetan mitir kuwaas oo loogu talagalay in ay isku xidhaan dhismayaasha muhiimka ah ee militari sawiro dayaxgacmeedka uu qaaday islamarkaana ay baahiyeen khubaro qayb ka ah macadka jaban institute for international fundamentalis ayaa muujinaya in dhismayaasha cusub ee militari ee uu shiinuhu dhisaya marba marka ka dambaysa ay sii kordhayaan saddex jibaar waana tan iyo sannadkii labada kun iyo labaatankii ayay yidhaahdeen cilmi baare maake nagagawa oo ay majaladu soo xiganaysaa ayaa sheegay in qorshahan uu shiinuhu dhismayaashiisa milatari ugu ekaysiinayo kuba taiwan in ay tahay fariin loo diraya maamulka jasiiraddan oo ciwaankeedu yahay kama baxsan doontaan awoodda shiinaha xitaa haddii aad dhisataan godad dhulka hoostiisa ah kabtan talyaani ah oo waday mid ka mid ah doomihii safrayey si ay u jibiyaan go'doonka khaza islamarkaana ay yuhuudda xireen oo islaamay kadib markii uu ka soo baxay xabsiga wargeyska ka soo baxa dalka maleeshiya ee new stratis times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegaya kabtan thomas bortalazi oo ahaa shakhsi u dhashay dalka talyaaniga islamarkaana kabtan ka ahaa mid ka mid ah doomihii farabadnaa ee safrayay muddooyinkii lasoo dhaafay si ay u jibiyaan go'doonka saaran muslimiinta reer khaza islamarkaana ay gurmad u gaarsiiyaan shacabka halkaasi ku nool oo ay gacanta ku dhigeen maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa islaamay saacadihii lasoo dhaafay bortolaza ayaa ka mid ahaa shantii boqol ee qof ee gacanta u galay maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu nasiib wanaag ka mid noqday tiradii dadka ahayd ee maalinnimadii shalay uu sii daayey maamulka gumaystaha yuhuudda ee gaartay dhanka dalka turkiga waxa uu bortalaza sheegay in uu ka mid noqday safarkan si ay gargaar u gaarsiiyaan shacabka muslimka ah ee reer filistiin ee gaajada ugu lee'anaya marinka balse waxa uu sheegay in gebi ahaantood ay gacanta u galeen maamulka gumaystaha yuhuudda oo in muddo ah ay ku jireen xabsiyada sahaynada isaga iyo xubno kale oo fara badan oo u dhashay dalka turkiga islamarkaana haystay diinta islaamka ayay suuragal noqotay in lagu xidho hal goob waxa uu thomas bortalazi sheegay in ugu horrayntii uu wajahayay cabsi xooggan taasoo uga imaanaysay dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda ciidankiisa balse markii in muddo ah ay xabsiga ku jireen ayuu soo dhoweyn qurux badan iyo furfurnaan iyo tacaamul wanaagsan kala kulmay muslimiintii turkida ahayd ee qolka kula xirnaa waxauna yidhi waxaan ugu horrayntii la kulmay cabsi iyo dhibaato badan laakiin muslimiintii aan la xirnaa waxay ii muujiyeen isku duubni iyo naxariis aanan horay u arag taasina waxay iga dhigtay inaan fahmo quruxda islaamka bortolasi oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in markii waxaas oo qurux iyo soo dhoweyn ah uu ka helay muslimiintii kula xirnayd xabsiga uu go'aansaday in uu qaato diinta islaamka isagoona ugu dambayntii loo qabtay shahaadada maxaan ka ognahay saamaynta jiilka cusub ee ku soo biiray kooxaha muqaawamada filistiin iyo sida ay dhabarka uga jibiyeen askarta yuhuudda ee haysata tababarada sare warbixin gaar ah oo uu daabacay wargeeska the daily telegraph ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa si qoto dheer loogu iftiimiyey xaaladda qaraar ee uu ciidanka gumaystaha yuhuudda ku wajahaya gudaha marinka khaza gaar ahaan xaafadda talulhawa oo sahaynada muddooyinkii lasoo dhaafay loogu dhigay duruus aanan xusuustooda ka go'i doonin waxay majalladdu leedahay ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa halkaas ku wajahaya dagaallo qaraar oo uga imanaya jiil cusub oo ku soo biray kooxaha muqaawamada filistiin tanii waxay ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalka khaza toddobadii oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatan waxaa wargeysku caddaynayaa in sahaynada waqti xaadirkan ay wajahayaan cabsi xooggan oo uga imanaysa jiilkan fudud ee ku soo biiray kooxaha muqaawamada filistiin waa kuwa si nidaamsan u dagaalamaya oo si buuxda u fahmay iska difaacidda ciidanka israa'iil ayaa lagu yidhi wargeeska mas-uul yuhuudi ah oo magaciisa wargeeska uu qariyey ayaa sheegay in jiilka cusub ee ku soo biiray kooxaha muqaawamada filistiin ay yihiin kuwa u dagaalamaya si geesinimo leh islamarkaana si wadajir ah u wada socda mar walba taasoo inagu qasabta ayuu yidhi in aan dib u qaabayn ku samayno istaraatiijiyadda dagaal ee khaza waxay majalladdu caddaynaysaa in xaafadda talulhawa ee ku taala marinka ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka socdaan weerare xooggan oo lagu kala gaabinayo ciidanka gumaystaha yuhuudda askarta sahaynada ayaana ku gambanaya qolalka mugdiga ah ee burburay si ay uga badbaadaan ayay tidhi xabadaha iyo hubka culus ee ay soo ridayaan jiilkan cusub ee muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo biirayey kooxaha muqaawamada filistiin arrintaas oo uu maamulka gumaystaha yuhuudda yidhi waxay tusaale cad u tahay halista aan la dhayalsan karin ee ay xambaarsan yihiin dhallinyaradan difaacanaya dhulkooda guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada shan iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrinno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo weli dhegaystayaal waxaana ku guda jirnaa ka sheekaynta waddada badbaadada toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay waddada islaamka inay tahay waddo dhib badan oo ay tahay sidoo kale waddo lagu daalayo oo ay ku gadaaman yihiin halisyo kala duwan balse aan soo tilmaannay inay tahay dhabbaha ay qaadaan kuwa xorta ah toddobaadkanna dhegaystayaal halkaas ayaannu ka sii ambaqaadi doonnaa in shaa allah تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء laa ilaaha ila allaahda aan dadka ugu baaqayno ma ahan midda ay ku baaqayaan murja'adii hore iyo kuwa iminka midda ay ku baaqeen murja'adii hore iyo kuwa haddaba ee ah rumayn iyo qiraal waxba kama beddelayso waaqica ay dadka ku nool yihiin maanta iska baddaa waa midda dhallinyarada aqoonta leh ka hor istaagaysa islaamka kana fogaynaysa waddada keliya ee uu ku dhaboobayo kayrka xaqiiqiga ah waa kayrka adduun iyo aakhiro si isku mid ah maxaa yeelay marka aan ku dhahno dhallinyarada ku fidnaysan reer galbeedka bulshooyinkaas waa bulshooyin islaami ah daadxoorta jirtana maanta waa muslimiinta sideen uga filan karnaa dhallinyaradaasi inay qaabilaan islaamka si ay u xalliyaan hal mushkilad oo ka mid ah dhibaatooyinka uu la daalaadhacayo islaamka sideen uga filan karnaa inay toosiyaan wejigooda islamarkaana u toosiyaan qoortooda u taagan dhanka reer galbeedka balse laa ilaaha ila allaahda aan ku baaqayno waa midda uu allaah ku soo dejiyey kitaabkiisa rasuulka sala allaahu calayhi wasallamna uu baray saxaabadiisa ayna dhaqangeliyeen selafka ridwaanullaahi calayhim waa laa ilaaha ila allaahda leh muqtadayaadkeeda iyo waxyaabaha ay keensanayso waa towxiidka ictiqaadka waa towxiidka cibaadada waa towxiidka xaakimiyada waa in dhaqan laga dhigto akhlaaqiyaadka laa ilaaha ila allah waa in loo istaagaa waajibaadka rabbaaniga ah oo ay ka mid tahay dalabulcilmiga dhulka oo lagu camiro manhajka rabbaaniga ah awoodda oo loo diyaargaraysto cadowga allah dacwada oo lagu faafiyo dhulka iyo jihaadka waddada allah marka ay laa ilaaha ila allah ka bogsiiso quluubta dadka xanuunadii ka soo gaaray fakarka irjaaga gaar ahaan fikirka murji'ada casrigan ee ahlu bidcada ah ee gebi ahaanba ka dhartiray kelimadda wax weliba oo ay keensanaysay marka muqtadaheeda uu nolosha dadka ku dhawaaqaya kelimaddan uu noqdo inay caabudaan allaah oo keliya waxna aanay la wadaajin noloshoodana ku hagaan sharciga allaah iyo manhajkiisa allaah dartiina u gutaan jihaadka dhabta ah markaas way beddelmi doontaa noloshoodoo idil waxayna iska jafi doonaan liidnaanta iyo dulliga baaba'a iyo tiiha fakhriga jahliga iyo xanuunnada allahna wuxuu mar kale makanin doonaa dhulka sidaba uu u ballanqaaday ee dhibaatada loogama baxayo ul sixir balse waxaa looga baxayaa daal dhidid dhiig iyo ilmo qubanaysa balse lama mid ahan dadaalka ay bixinayaan maanta iyagoo ku jira tiiha iyo dhididka ay qubayaan xilligan ay ku jiraan dulliga iyo dhiigga ay bixinayaan natiijada ka dhalatay darteed dulinimada iyo ilinta ay qubayaan shallayto ay ka shallaynayaan dacdarada awgeed balse dhammaan arrimahaasi waxay noqon doonaan kuwa loo bixinayo allaah dartii markaas buu allaah ku barakaynayaa nolosha adduunyada aakhirana ugu abaalmarinayaa janno iyo raalli ahaansho وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامة مماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان halkaas dhegaystayaal waxaan uga bixinnaa mafhuumka laa ilaaha ila allah markanna waxaan gudageli doonnaa mafhuumka cibaadada inxiraafaadka ugu halista badan ee ku dhacay jiilashii dambe ee muslimiinta kadib inxiraafka kaga dhacay fahamka laa ilaaha ila allah waa inxiraaf kaga dhacay mafhuumka cibaadada marka uu qofku isbarbardhig ku sameeyo mafhuumka shaamilka ah ee ballaaran kaas oo ay jiilashii hore ee muslimiintu ka fahamsanaayeen arrinka cibaadada iyo mafhuumka liita ee ay jiilashan mucaasirka ka haystaan cibaadada lama yaabayo sida ay ummaddani uga soo dhacday halkii saraysay ee ay jirtay una noqotay mid ku dhex jirta gudaafadahan ay maanta ku dhex nooshahay iyo sida ay uga soo degtay booskii hoggaaminta iyo maamulidda bashariyadda oo idil una noqotay daadxoor ay isugu habar wacanayaan ummadaha iyagoo dhinac weliba ka cunaya sidaba iyaydu u feenato ugaarteeda isla wakhtigaas wuxuu qofku ogaanayaa waddada ay habboon tahay inay marto saxwada islaamiga ah taasoo ku dadaalaysa sidii daadxoortan looga dhex bixin lahaa bohollada ay ku jirto si ay ugu laabato sidii uu allaah la rabay ee ahayd khayra ummatin ukhrijat linnaas mafhuumka saxan ee cibaadada kuna jiray maanka jiilashii hore wuxuu ahaa in cibaadadu ay tahay hadafka iyo ghaayada uu bini'aadamka u joogo kownkan sidaba ay ka fahmeen hadalka allaah ee ah وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون aayaddanii sharafta badan waxay u lahayd macno ballaaran oo xeel dheer kaasoo shamlinaya nolosha bini'aadamka qur'aanku wuxuu ku soo degay luuqaddooda waxayna fahmayeen macaanida ay tilmaamayso luuqaddaas iyagoo dareemaya asraarta ku jirta ballaaqadeeda markaas bay micnaha aayadda waxay ka garteen in ujeeddada insaanka loo keenay adduunyada uu ku kooban yahay cibaadada oo aannu u sii gudbaynin arrin kale nafyiga iyo istithnaaga waa qaababka ugu xoogga badan ee wax lagu koobo laguna soo gaabiyo marka laga hadlayo afka carbeed micnahooduna wuxuu noqonayaa diidmo dhammaystiran oo dhinac ah iyo soo koobid kaamil ah oo jiho kale ah waxaa la diidayaa inay jirto dan kale oo laga leeyahay wujuudka basharka oo aan ka ahayn cibaadada allaah jiritaankaasoo dhammina waxaa lagu soo koobayaa cibaadada allaah marka intaa laga soo tago waxay si dhaba u dareemayeen weynaanta allaah markaas bay garowsanayeen waxa addoonka kaga aadan allaah marka laga hadlayo maqaamka cubuudiyada iyo inuu u barax tiro cubuudiyada iyo cibaadada marka laga hadlayo maqaamka uluuhiyada si isku mid ah sidaa darteed kuma koobnaan mafhuumka cibaadada marka laga hadlayo maanka jiilashii hore xuduudda shacaa'irta cibaadada oo keliya si la mida sidaba maanta jiilashan dambe uu maankooda ugu koobmay marka laga hadlayo mafhuumka cibaadada shacaa'irta cibaadada oo keliya sidaasna kula yimid faham cusub oo ghariib ku ah islaamka shacaa'irta cibaadada marnaba suuragal ma ahan inay noqdaan dhammaan cibaadadii laga doonayay insaanka maadaama hadafka jiritaanka insaankuba uu ka kooban yahay cibaadada allaah sidaba ay tilmaantay aayadda sharafta badan sidee bay suuragal ugu tahay insaanka in cibaadadaas laga doonayo uu ku guto shacaa'irta cibaadada oo keliya imise ayay qaadan kartaa shacaa'irta marka laga hadlayo habeen iyo maalin imise ayayna qaadan kartaa gudashada shacaa'irtaas cimriga insaanka cimriga inta soo hartay awoodda inta soo hartay wakhtiga inta soo haray halkee lagu bixinayaa ma waxaa lagu bixinayaa cibaadada ama arrin kale haddii lagu bixiyo waxaan ahayn cibaadada sidee ku xaqiiqoobaysaa hadafkii jiritaanka insaanka ee ay aayaddu si dhammaystiran ugu soo koobtay cibaadada allaah insaankuna sidee ugu bannaanaanaysaa inuu ka dhigo jiritaankiisa ama qayb ka mida jiritaankiisa hadaf aannu allaah ogolaan الصحيح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان halkan ayaan ku soo gebagabayn doonnaa xalqadeena shan iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxa xalqadan midda xigta ayaa noo ballanaa sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها